الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر كيسدن يكواد من كتاب نور اليقين الحجاب وفيه في هذا العام سنة كاشنات bay nazala soo degtay aayat اlxijaab aayadda la yihahdo aayat اlxijaab wa huwa xijaabkuna khaasun gaar wuxuu ku ahaa binisaa'i rasuulillaahi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed xaasaskiisa wahuwa khaasun wuxuu gaar ku yahay binisaa'i rasuulillaahi rasuulka ilaahay dumarkiisa sala allahu caleyh wasalam marka waxaa leeyahay waxaba khaaskuma ahayne caam buu ahaa xijaabku ee waa ku yimid sababtaa arrintaa ku timid wa kaana cumar bnu lkhadaab wuxuu ahaa qabla nusuuli aayatihi hi oo xijaabkaah aayaddiisa soo degiddiisa qabla nusuuli aayatihi hi oo xijaabka aayaddiisa aayaddaas soo degiddeeda horteed yuxibuhu mid jecel xijaabka cumar baa jeclaan jiray in dumarku is asturaan iyadoo aan weli la soo dejin wayadkuruhu wuu sheegi jiray kaiiran in tiro badan buu soo hadal qaadi jiray xijaabka oo xusi jiray wayawaddu wuxuu kaloo jeclaa an yanzila inuu ku soo dego fiihi xijaabka qur'aanu alla yaa qur-aan noogu soo dejiyay aayado dumarkaa inay is asturaan sheegaya oo kale saasuu jeclaan jir wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda low udaac low udaacu haddii la yeelayo haddii la yeelayo aniga lay adeecayo fii kunna gabdhayahu dhexdeenna haddii layukin adeecayo maa ra'ad kunna gabdhayahu idinmay aragteen caynun iliba qof indhihiis idinma arkeenba haddii layukin adeecayo maa ra'ad kunna idinmay aragteen caynun ili manaa il wax aragtaaba shirkiinna maba aragteen haddii anigu la ii qabanayo layga yeelayo saan rabi lahaa ayib fanazala waxaa soo degay fii suurati alaxzaab waidaa sa'altumuuhunna markaad weydiinaysaan dumarka markaa wax su-aalaysaan mataacan alaab mafcuulka waaba yaallaaba waidaa waqtiga sa'altumuuhunna aad su-aalaysaan mataacan alaab fas'aluuhunna weydiiya min min waraa'i xijaabin xijaab gadaash ka weydiiyey asur gadaash daalikum kiinaasaa adharu u dahirnaan badan liquluubikum idinka qalbiyadiinna iyo wa quluubihinna iyo gabdhaha qalbiyaashooda faqaala bacduhum barkood baa waxay dhaheen waa dadkii anunha ma waxaa nala ka nahiyinayaa an nukalima inaan la hadalno banaata camina adeeradanna gabdhahoodaana loo diidayaa inaan la hadalno oo la leeyahay derbi gadaashiisa ama daah gadaashi kala hadla ilaa min waraa'i xijaabin mooyaane masaasaa nala leeyahy waay haddaad waxaa jira meel kale wax ka fiirsha oo maxay dumarku qabaan iyo maxaa is-asur loo leeyahay iyo maxaa loo leeyahay dadka ma xilkaa ma qaban kardha iyo saa uma khudbayn kardha waxaas ma samayn kardha iyo waxyaala maaragtay wixii lagu khasisay dumarka waa lagu khasisay iyagaana loogu naxariista ayib laakiine wuxuu yidhi bacdigaas lain maata hadduu dhinto muxamadun muxamed hadduu dhinto laatasawajanna guursadeen caaishata caaisha guursadeen bacdigaas waxaa lagu tilmaamay nin la dhihi jiray dalxatu bnu cubaydillaahi hamoodin dalxatu bnu cubaydillaahi casharatu lmubashariin biljanna ahaa waa nin kaloo dalxat اlkhayr kaa maaha ayib sidaa hadday dhacday fanazala waxaa soo degay bacda alaayati اlmutaqadimati aayaddii hor madhay dabadeed waaba isku aayade ya wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula اllahi sisku aayad maa min waraa'i xijaabin dalikum adharu liquluubikum wa quluubihina wamaa kaana lakum aayaddaa hormadhay dabadeed waxaa soo degtay wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula اllahi idinma ahan dow inaad dhibtaan rasuulka ilaahi sideedaba walaa an tankixuu inaad guursataan aswaajahu xaasaskiisa min bacdihi gadaashi abadan nebigu xaas uu ka dhintay cid loo ogol yahay ma jidho waaba hooyooyinkii mu'miniinte ummahaat waxaa weeyaan ummahaat lmu'miniin dalikum ina dalikum kinas kaana wuxuu ahaaday cinda allaahi cadiima haddaa waxaad samaysaan arrintaasi waa arrin culus amaa hayru aswaajihi xaasaskii nabiga ciddaan ahayn calayhi salaatu wasalaam oo min almu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah fa umirna gabdhaha waxaa la amray bikadi labsaari aragga inay laabaan indhaha hoosu jebiyaan hoos fiirshaan wa xifdi lfuruuji furj- farjiyaasha inay xafidaan kamaa umira bidaalika kaa laftiisa sida looba amrayba arrijaalu raggaba raggana indhaha laabaa la yidhi suuratu nuur baa tegaysa gabdhahana sidoo kale cawraadkana labadiinaba xafida wa umirna gabdhaha waxaa la amray anlaa yubdiina inaysan muujin ziinatahunna quruxdooda u muujin lilajaanibi ajaanibta waa hadda wax la isku fitneeyey weeye moogta ajaanibta inaysan isku qurxin dumarka rag ajnabiya ajaanib hadday u baxayaan ama meel u baxayaan amba dhex joogaan inaysan quruxdooda u muujin ilaa maa dahara minhaa wixii iska muuqanaya mooyaane dee maa dahara minhaa qofka hadduu labiso halkaa marayo joogiisa iyo maradiisu waa muuqanayaan culimaaba saa ku fasira ilaa maa dahara minhaa taa in looga jeedo ama kafaynka iyo wejiga waxaa ka mid a waxaa iska daahiraya kal khaatami waa fargashiga oo fil isbici ahaaday farta Fa- kaatumka yare ku jira walkhidaabi cilaan oo fil yaddi gacanta ahaaday walkuxli indhakuul oo fil cayni isha ahaaday kuwaas waa iska wax la qarin kara meelihii muuqday weeye amaa maa khafiya minhaa wixii qarsoonaada falaa yaxilu xalaal maaha ibdaa'uhu muujintiisu daahirintiisu waxyaalaha qarsoomi kara maxaa ka mid ah ka siwaari jinjimihii oo lidiraaci dhudhunka u ahaaday bahala dhundhumada la gashado dee jinjin ah wadumluji waxa weeye iyana waxaa la yidhahda waa jinjimo kaloo waxaa la yidhaahdaa jimjimo cududeed cududdaa la gashadaa cududdaa kore jinjimo cududeed baa la yidhahda kaas oo lil cadudi waaba ka cududda u ahaaday iyo walkhalkhaali dugaagada lugeed jinjimaha lugaha lugaha kuwa la gashado oo lirijli lirajuli maa waa lirijli lugta u ahaaday iyo walqilaadatu kuul oo lil cunuqi luqunta u ahaaday iyo walikliili taajka oo lil ra'si madaxa u ahaaday xeelaha madaxa saas loo saarayo walwishaaxi dhexir oo lil sadri laabta u ahaaday waaye bahal dhexiroo halkaas lagu xirto walqurdi haddee qurdigi wuxuu ahaa dhagahan la gashadee dhegtiina waa ka sii dambaysaa walqurdi liluduni see loo kala fasiraya bahashii dhegta la gelinaya inagu dhagaan dhahrna dhegtiina waa dheg dee waxa weeyaan waa dhagahaas wey dhagahaas oo lil uduni dhegta u ahaadan wey bahasha dhagaha dhegta la gashada wey walmuraadu biziinati daahirati ilaa maa dahara min haada quruxda iska muuqata iyo waxa wa- looga muraadayo iyo walkhafiyati quruxda qarsoon waxaa looga jeedaa mowdicuha wey booskeeda booska quruxda muuqata la dhigo iyo booska quruxda qar- een, qarsoon amaakinta weeyaan marka amaakinta horena meelo iska muuqmuuqda weeye farta iyo waxaasi amaakintan kaleo cududa iyo lugaha iyo dhexda iyo waxaasna waa meelaha qarsoon mow- mowdic mawaadicu mowdicuha weeyaan wa umirna gabdhihii waxaa kaloo la amray aydan bian yadribna inay yeelaan bikhumurihinna khimaaradooda jilbaabkan kore calaa cala aljuyuubi jeebabka jeebka inagu kaan wax lagu gashada rite rite keliya maahe meeshaa dawqa halkan in maranta ka timaado sidaan maradan kore saa qofka dumarka iskugu soo rido kan kore kay laa tabqaa saysan u baaqi noqon suduuruhunna laabahoodu makshuufatan xaalay tahay mid faydan haddaan maradan kore saan loogu soo rin dee laabtii baa muuqanas la qofkii hadduu maradaan qabo ama diric ama mid kale noocaasa tan aan saan lagu soo dhihin ma- laabtii waa muuqanaysaa fa ina anisaaa dumarku id daaka waqtigaas kaanat juyuubuhunna juyuubtoodu waxay ahayd waasicatan mid waasa ah meeshaa kuleetiga halkan maradu meel waasaco furan weeye tabduu minhaa waxaa ka muuqan jidhay nuxuuruhunna luquntooda naxriga dhuuntooda iyo wasuduuruhunna laabahooda koow liyuclama mada iyo wamaa xawaalayha waxa dhinacyadeeda ah wa kunna gabdhuhuna waxay ahaan jira waaga hore waa dhowey soomaalida soo gaadhay yasdilna alkhumur kuwa raariciya khumaarada min waraa'ihina gadaashooda maradaa madaxa timaha lagu xirto xaggaa dambaa saa la dhahayay bes mara saanoo dee ma aysan ahayn oo dee waxaa weeye kan kaloo shilu gaaniya dircaan baaba waa dhow soo gaaray ummadda qaarkeed waaye dee maryo kale oo si kale loo garaarsan jiray baa jiray marka gadaal bay marada ka tuuri jireen yasdulna alkhumura min waraahin wa nuhiina gabdhaha waxaa kaloo loo diiday an yadribna inay la dhacaan biarjulihinna lugahooda dhulka liyuclama si loo ogaado annahunna gabdhuhu dawaatu dawaatu khalkhaalin kuwa khalkhaalla qaba inay yihiin jinjima lugood hadday lugihii ay maarata dhulka qof qof qof ku siiyaan iyagoo raba sharqantaas inay yeedho lugaha bahalaha ugu jira ilaa meeshaas waa qarsoon tahay lakin waxay ogaa in la ogaado liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna soo maahayn taasna waa loo diiday kabaha iyo xataa waxaa la rabaa kaba haboon oo wanaagsan baa la rabaa waidaa kaana nahyu nahyigu markuu ahaaday can idhaari sawti lxuliyi xullida sawtkeeda iyo sharqanteeda muujinteeda markii la yska reebay bacda maa nuhiina intii laga reebay can idhaari lxuliyi xullidii lafteeda in la daahiriyo walaa- walaa yubdiina ziinatun xullida ha daahirinina lyidhi hadhowna waxaa la yidhi xullida sharqanteedana ha muujinina labadaa markii saa loo reebay culima bidaalika arrinka waxaa la ogaaday culima waxaa la ogaaday bidaalika arrinka waxaa laga ogaaday ana nahya nahyu inuu ahaaday ana nahya nahyinde can idhaari mawaadici lxulliyi xullida mawaadicda ay ku jidho daahirinteedu nahyigaasi ablaqu wa ablaqu inuu yahay mid xeel dheer oo sii xeel dheer bahalkan khalkhaalka codkiisa ayaan la maqal haddii la yidhi dee meeshuu khalkhaalku haystayna inaan la muujinayn inay ka sii daran tahay ablaqu wa ablaq qaala tacaalaa fii suurati fii suurati اnuur alla wuxuu yidhi waqul waqul lilmuuminiina muuminiinta waxaa u dhahdaa waqul lilmuuminaati maya gabdhaha muuminaadka waxaa u dhahdaa indhihiinna laaba intaasaa meesha ku jidha markaasay yaqdudna laabayaan min absaarihin oo wayaxfadna farjiyaashiina xafida dheh markaasay wayaxfadna min furu- furuujahun saas weeye arrintu walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha walyadribna bikhumurihinnana ha yeeleen calaa juyuubihinna walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yaysan u muujin ilaa libucuulatihinna ragga qaba mooyaane aw aabaa'ihinna aabbayaasha yaa taasna waa taas iyaga aabbayaasha gabdhaha dhalay wey aw aabbaa'i bucuulatihinna nimanka qaba aabbayaashood waa sodog aw abnaa'ihinna wiilashay dhaleen aw abnaa'i bucuulatihinna nimanka nimankooda wiilashay dhaleen islaan kalaaba dhasha aw ikhwaanihinna wiilasha walaalahooda aw bani ikhwaanihinna xaarimtii meesha wiilasha walaalahooda wiilashay dhaleen aw bani akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda wiilashay dhaleen habreer bay uta mid eeday uta aw nisaa'ihinna ama dumarkooda dumarka muslimaadkaa dumarkooda waa maxay waa dumarka muslimaad kale ah dumarka muslimaadkaaba hadday gabadha muslimaaddaa la joogaan dee markaa dhib ma laha laakiin dumar gaala iyo gabdho faasiqaada iyo waxaas jirkeeda ma tusayso aw maa malakat aymaanuhunna midigyaalkooda waxay hanteen aw itaabiciina kuwa iska raaca oo hayri ulilirbati xaaje kuwa u saaxiiba hayrkooda oo mina rijaali kuwa aan macnaha wax dana dumarba ka lahayn kuwaas oo odayaal duqow ah dad mamsuuxiin oo macnaha xubinka taranku go-an yahay dad ma garanaysaa wax dana damacaasaan ka lahayn kuwa noocaas kala hadiye aw idifli ama cunugii aladii aw idifli waxa weeye difligii kii yara aladiina kuwaasoo dufuushaas kuwaa yareero lam yadharuu aan daalacanayn calaa cawraati nisaa maxaysan u daalacanayn maba ogaba qalbigoodaba kuma jiro calaa cawraati nisaa walaa yadribna yaysan gabdhuhu ku dhufan biarjulihinna dhulka liculama maa yukfiina min ziinatin watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun wakaana nisaau dumarku waxay ahaan jireen fii awali islaami bilowga islaamka kamaa kuna fi ljaahiliyati siday jaahiliga horeba ahaan jireen ay ahaayeenba muta- mutabadilaatin kuwo iska dharyar dhar iska dhaardhaaraan ah bay iska qabi jireen dhar yaryar bay iska haysan jireen dhar saas lama haysan waatan tabruzul maratu haweenaydu waxay usoo way soo bixi jireen way daahiri jirhay fii dircin hal diric iyo wakhimaarin hagoog laa farqa wax farqina ma lahaan jirin bayna alxurati waalamati gabar xoro ah iyo gabar addoona isku mid bay ahaayeen farqi ma jirin lagu kala garto wa kaana alfityaanu dhallinyaradu waxay ahaan jireen iyo wa ahlu shadaarati kuwa ahlu sharka ah ahlu shadaara ya kuwaas waa dadka xumaha ku dhex jira waxay ahaan jireen yatacaraduuna kuwa usoo banbaxa lilimaaya addoommada idaa akhrajna markay addoommadu baxaan bileyli hameenkii xaggee u baxeen ilaa maqaadii xawaa'ijihinna danahooda soo gudashadooda fi nakhiili geetimireeyada dhexdooda dee qofka kortag iyo suuliyaashan ma jirin marka korka aad meelaha bay dhallinyaraa meelaha u istaagi jiray gabdhaha addoommada ah markay aadaan fi nakhiili meeshaa kaynta geetimireedkaa iyo wal khaydaani meeshaa godan khaydaanku waa maxay waa meeshaa toga ah oo godan oo xoogaa hooseysa ya ow jaa aadu axadu minkum min alqaa'id qaa'idkii waa kaydaan waa dhulka xoogaa munkhafidkaa hoose markaasa markii dambe qofka waxaa ka yimaada magacii loo baxshay wa rubbamaa tacaraduu waxaa la arki jiray inay u banbaxaan nimankaasi lilxurati gabar xorro ah bicilati اlamati addoonnimo iyagoo cilaysanaya u qaba gabadha addoonta inay tahay ilaa farqi ma kale le waa isku dhare addoontiibay u qaban doonta lafteeda in la dhibo maahay yaquuluuna waxay dhihi jireen markii la dhaho waa gabadhaan xor bay ahaydna fulaan fulaan bay ahaydna xasibnaahaa gabadha waxaan u malaynaynaa amatan addoon baan u qabnay addoon baanba u qabnay fa umirna waxaa la amray an yukhaalifna inay khilaafaan gabdhaha xoraadka ah biziinatihinna quruxdooda ku khilaafaan yaa bizayihinna miya zayigooda iyo lebiskooda inay ku khilaafaan zayi alimaai addoommada lebiskooda ha isku dharekaanin oo waa maxay kuwa xortaa maxay samaynayan wadalika musawar bian yudniina inay raariciyaan calayhina dushooda min jalaabihi min jalaabiibihinna liyuqdiya si u daboolo jilbaabku alwajha iyo walacdaaf wejiga iyo laalaabyada alacdaaf liyuxtashamna yaa si loo xushmeeyo xushmo liyuxtashamna si gabdhaha xoraadka loo xushmeeyo wayuhabna looga haybeyso gabadhaha suran waa laga haybeysanayaa oo asurkeeda iyo jilbaabkeeda iyo nidaamkeeda u saxan yahay beynamaa laga yaabo hadday iyadu saawiso ama dhar aan ficnay qaadato inaan qofna qiimayn ama ka haybeysan falaa yadmacu ma damaacinayo fiihinna gabdhahaas asuran markaa sidaasa daamic daamicun mid damaaciya qaala tacaala fi suurati alaxzaab يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أحزاب أما حجب المرأة هو إن إن إسك حجاب عمن نك يريد دون خطبتها إنه دونه كبر إسك حجاب سنك دوني fahuwa kaasi amrun weeyo lam yakun aan ahayn yufcalu mid la samayn jiray fii cahdi rasuuli xilliga nabiga sal slm walaa fii cahdi salafi saalix iska xijaabkaasna waxa wey waa wejiga iyo labada kaf weeye wejiga iyo labada kaf weeyaan ee maaha si kale fa ina shaarica allaha shaarica alxakiima magafaha sanna dalik arrinkaas waa jiday liyakuuna rajulu ninku inuu ahaado wax guursanaya calaa cilmin cilmi mimaa shayga yuqdimu calayhi uu gelayo waxa uu gelayo arrinta uu gelayo soo u ogyahay waa inuu gabadhi arko arrinta u gelaya sow noqdo mid og waaye xataa yatima ilaahu ka taam noqonayo alwafaaqu alwifaaqu wa- iswaafaqa iyo walwi'aam waa isku mid wi'aam iswaafaq waa iyana waa iswaafaq bayna zawjeyni labada zawj dhexdood fii amrin amar dhexdiis amarkaasoo ajmaca caleyhi ay ku ijmaaceen a'immatu diini diinta a'immadeed ama huwa isagu fii amrin amar weeye dhexdiis amarkaasoo ajmaca calayhi a'immatu diini inuu ninkaasi arko gabadha uu guursanayo wejigeeda iyo labadeeda qaala xujatu lislaam wuxuu yidhi alghazaali fi lixyaa ixyaa culuumi ddiin kitaabkii weynaa cajabta badnaa wey ixyaa culuum ddiin daaruminhaaj baa hadda soo daawacday wuxuu yidhi ghazaali waqad nadaba sharcu sharcigu wuxuu suneeyey ilaa muraacaati asbaabi اlulfati waaye nadaba aniga ii qoraya nabaho idiin qor waqad nadaba sharcu ilaa muraacaati asbaabi اlulfati isku dumanka asbaabteeda ilaalinteedaa sharcigu jiday ama suneey labadan qof hadday is arkeen haddee isku dumankii iyo muwaafaqadii baa jiraysa walidaalika sidaa darteed baa ustuxiba annadaru la suneey eegid inuu gabadhu guursanayo arko faqaala wuxuu yidhi idaa awqaca allaahu ilaahay markuu ku tuuro fii nafsi axadikum midkii naftiisa min imra'atin haweeney falyandur ilayha ha fiiriyo fainahu nadrigaasa fainahu isagaa axraa xaqiiqanimo badan an yu'dama in la daa'imiyo beynahumaa dhexdooda yu'dama waa maxay ee yu'allafa beynahumaa dhexdooda yaa in laysku dumo xaggee laga keenay yu'damada wax kale hamoodin macno kale an yu'dama xaggee laga keenay min wuquuci اladamati waxa weeye maqaar hoosaadka ku dhicidiisa cala aladamati maqaar hoosaadka kale oo ku dhaco anaa maqaarka maqaarka taabtay baa erigu ka soo jeedaa wey meeshuu ka soo jeedaa hadda laga hadlaya wax kale maaha yu'damada wahiya iyaduna aljildatu waa maqaarka albaatinatu hoose walbasharatu basharana waxaa la yidhaahdaa aljildatu daahiratu maqaarka kore wainamaa wainamaa dukira daalika arrinkaa waa la sheegay lilmubaalagati ku xeeldheeraansho fil i'tilaafi isku dumanka i'tilaaf ilaaf wa qaala calayhi salaatu wasalaam inna fii acyuni ansaari nin baa guursado gaba reer ansaareed baan guursaday wuxuu yidhi ma iska fiiriso mayo yidhi maxaa u fiirin weyda inna fii acyuni lansaari ansaar indhahooda shay-an ansaar indhaha waxbaa looga sheegaaye faidaa araada axaduku midkiin markuu damco an yatazawaja inuu guursado minhunna xaggooda gabdhaha ansaareed falan yandur ilayhinna ha iska fiiriyo qiila waxaa la yidhi kaana fii acyunihinna indhahooda waxaa ahaan jiray camshun biyo macnaha dacfi indha indha daciifnimo iyo biyo macnaha indhaha inay biyo ka imaanayaan wa qiila waxaa la yidhi maye kaana fii acyunihinna waxaa ahaan jiray siqarun yaryaraan waxaa indha yaryaraayeen wa kaana bacdu saalixiina dadkii raggii saalixiinta qaarkood waxay ahayn laa yunkixuuna kuwa aan u nikaaxin karaa'imahum gabdhahooda wanaagsan kariima karaa'im waa usawijuka yaa kariima kariimatik kariimadaas macnaha waa gabadhii weeyaan waayo aqdubu kariimatik aan kaa doonayaa iyo qaabka carabtu ereg weeyaan laa yunkixuuna karaa'imahum kari- karaa'imtooda kuwooda wanaagsan uma guurin jirin ragga doonaya ilaa bacda nadar inay is arkaan mooyaane wato gabadhi is arka waaye ixtiraazan ka cararidoo min alquruuri quruur yakado waa igu dagtayo ma moodayn iyo waxaas inaysan iman wa qaala alacmash wuxuu yidhi sulaymaan binu mihraan waa garanaysaa acmash taabiciyun mashhuur wuxuu yidhi kullu taswiijin taswiij dhammaanti yaa guur dhammaanti ayib oo calaa kayri nadarin fiirin la-aana fa aakhiruhu gebagabadiisu waa hamun iyo waqamun isku mid waa murug iyo shalayto macnaha ayib waa intaa wejigaa wey marka wuxuu radinayaa kan shaarixa kuwa balaayaado dhahaya qofka dumarkaa shareecada maxamediyada waa ku dulman tahay xabsibay ku jidhaa waxaasee weyn xaggay ka dhacda waxaasu aad sharaxa dhowr bog uga hadlayaa oo radinayaa ee caqli darradooda iyo cilmi yaridooda waayo iyo fisqiga iyo balaayada ka ratimatay iyo xumaha iyo diin la-aanta walaa yucaddu lama fogeysanayo an yakuuna inuu ahaado fasaad fasaadu zamani zamanka fasaadkiisu iyo wal ibticaadu ka fogaanshaha laga fogaaday can itarbiyati diiniyati tarbiyadii diiniga ahayd allatii taasoo tasuuqu qofka u kaxaynaysay ilaa makaari ilaa makaarimil akhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan laga fogaaday labadaas qad xasanaa labadaas inay u qurxiyaan cinda caamati اlmuslimiina muslimiinta mucdamkooda fi lcusuuri اluulaa miyuu idiin qoray mise fi lcusuuri اlakhiirati alakhiirati qof haya maydin ku jira kulli waa uulaa miya wuxuu yidhi zamanka isbedelo xumaaday iyo ka fogaanshaha dadku ay akhlaaqdii tarbiyadii diiniga ahayd ee wanaagsanayda fiicnayd ka fogaadeen labadaas inay u qurxiyaan baa la arkaa cinda caamati اlmuslimiin waaye fi اlcusuuri اluulaa waaye casriyadii hore xajba almar'ati gabadha hadda in la xijaabo mutlaqan ninkuba uusan arag xataa kan xataa guurka ka raba xasman goyn lilmafaasidi mafaasidii goyn la goynayo iyo wadar'an reebid lilfitnati marka waxay dhahaan halkan haddii la yidhaahdo cinda caamati اlmuslimiin fi lcusuuri اlakhiirati waxa fasaaday waa maxay tarbiyadii wanaagsanayd oo qofka akhlaaqda fiican u geynaysay oo laga fogaaday iyo zamanka oo xugmaaday fi lcusuuri اlakhiirati zamanadan dambe markay taa dhacday arrintaa inay keentaba oo rag yidhaahdaan gabadhii in la xijaabo mutlaqanba iyadoo ah in la gooyo oo lagaba takhalluso xasman lilmafaasidi iyo wadar'an lilfitnati reebid la reebaya fitanta waxaa kaloo la yidhahda may sideeda ha loo daayo waayo sideedaaba ha loo daayo التي والابتعاد عن التربية الدينية التي تسوق إلى مكارم الأخلاق labadaasi qad xasanaa inay qurxiyaan ama qurxiyeen cinda caamati اlmuslimiin muslimiinta mucdamkooda wey waay oo kuwaasi ah fi lcusuuri اlأuulaa xajbal mar'ati haweeneyda xijaabkeeda mudlaqa xasman goyn iyo gubid la goynayo la gubaya lilmafaasid iyo wadar'an lilfitnati nusqooyin kalaa jiraa la leeyahay waa la fiirin rabaa insha allah fardu lxaji xajka faralkiisi weeye iyo faralyeelkiisi wa fii hada alcaami sanadkaa isagaayo shanaad calaa maa calayhi lakharuuna oo sida ay qabaan inta badan ee culimada ah yaa inkastoo la leeyahay hada khilaafu sawaab calaa maa calayhi akaruunta waa laga saxan yahay ee waxa weeyaan sanadka shanaad ma ahayna sanadkii lixaad buu ahaa ee waxaan leeyahay saxajku sanadkii sagaalaad ama sanadkii tobnaad ama sanadkii lixaad sanadkaa isagaabuu faradallahu ilaahay faral yeelay ilaahay wuxuu faral yeelay cala alummati alislaamiyati umma alislaamiya ilaahay wuxuu ku faral yeelay xaja albeyt beytka ilaahay u xajintiisa man qofu xajiyey istidaaca ilayhi sabiila qofkii awoodo wey liyajtamica almuslimuuna si ay muslimiintu uga soo ururaan min jamiici alaqdaari jihooyinka dhammaantood si ay muslimiintu uga yimaadaan jihooyinka dhammaantood oo fayad fayad fayattajihuu ay ugu jihaystaan ila allah oo wayabtahil ugu tadarucan ilayhi ila allah ayb liyajtamica almuslimuuna min jamiici alaqdaar oo fayattajihuu ila allah wayabtahiluu ilayh ee ilaahay ugu tadarucaan maxay ka rabaan an ayadahum ilaahay inuu ku xoojiyo binasri oo wayuciinahum ilaahay ugu kaalmeeyo cala itibaaci diinihi diinkiisa raacidiisa diinka alqawiim toosan wa fii daalika arrinkaa xajka la iskugu imaanayo waxaa dhexdiisa ahaaday min taqwiyati raabidati xaalo ka ahday isku xirnaanshaha xoojinteeda iyo watixaadi lquluubi qalbiyaasha midayntooda maa baa ku sugan fiihi dhexdiisa lilmuslimiina muslimiinta ay ugu sugan tahay alfaa'iidatu alcudmaa faa'iidadii weynayd faa'iidadii weynayd ayaa ku sugan ayb faa'iido weyn baa macnaha ku sugan weeyaan qadar yar baan kaga darayaa asanaةu saadisa in sha allah sariyatu moxamed binu maslama ila alqarda ninka moxamed binu maslama la yihaahdo waxaa loo diray ciidan baa loo dhiibay saana wali walicashrin khalowna toban markay ka tagtay min muxaram asana saadisa sanadkii lixaad arsala calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed baa diray moxamed binu maslama maslama fii halaaiina raakiban soddon gaadiid saaran oo ciidan ah baa loo dhiibay xaggee u socdaan lishanni lghaarati weerar inay qaac kaga dhigaan calaa bani bakar binu kilaab nimanka la yihahdo shan waxaa la yihahda inay weeraraan wey nimankaas magacaa leh aladiina kuwaasoo kaanuu aha naaziliina kuwa degan binaaxiyati dariyata meesha magacaa leh wax kale hamooda dariya dhinaceeda wey fasaara ilayhim wuu u socday yomkunu isagoo isqarinaya annahaara maalin wayasiiru soconaya alleyla hameenka xataa dahamahum dahamahum ya ilaa uu daboolay ama xataa dahamahum ilaa uu ka weeraray waa isku mid faqatala minhum wuxuu ka dilay casharatan toban waharaaga waxaa cararay baaqiihim intoodii hadhay ayaa cararay fasaaqat waxay soo kaxaysatay asariyatu ciidankii sayid sahankaa soddonka nin annacma nicmooleydi geel iyo washiyaah arigi ayay soo kaxaysay wacaaduu way soo noqdeen raajiciina xaalihii kuwa u noqonaya ila lmadiinati madiinat lmunawara waqad iltaqow waxay la kulmeen walxaal hum caa'iduuna ay soo socdaan oo soo noqdeen bihumaamata binu ufaal nabadoonkii weynaa humaamata bnu ufaal alxanafiyi qabiiladiisa ah reer bani xaniifo ah oo min cudamaai bani xaniifa ilaa waata raggii ugu waaweynaa reer bani xaniifo wey fa asaruuhu waa soo qafaasheen oday markaas waa la soo qafaashay walxaal hum laa yacrifuuna aysan garanayn la odayga ma ay garanayaan falamaa atow bihi markay ulaga yimaadeen rasuululahi nebi moxamed sal lla alay slam carafahu sal lla ly sl nebigu waa gartay ninkan horey baa nebigu ka gartay ilaa nebigu aad ba dadka u yaqaani wa caamalahu nebigu wuxuu kula mucaamalooday ninka odayga bimuntahaa makaarimi akhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan meesha u dambaysa aad baa nebigu usoo dhowey fa inahu nebigu adlaqa markii hore wuxuu furay isaarahu qafaalashadiisa qafaalkiisa horta ninka sii daayay kow ama adlaqa wuxuu furay isaarahuba fur qafaalkiisa kiisi la qafaasha sida qof ka xiran oo kale bacda alaa saddex beri ka bacda aabaa waa diiday macnaha wuu iska sii daayey horta bacda alaain saddex beri ka bacdu aabaa u diiday fiiha saddexdaa beri dhexdeeda alinqiyaadi inuu u hogaansamo marka isagii baa in la furay ka soo qaada hadda mara kan ninkii laftiisaa la sii daayay bacda alaain aabaa u diiday fiiha dhexdeeda alinqiyaadi inuu u hogaansamo lilislaami bacda an curida caleyhi intii loo bandhigay nebigaa u bandhigay war islaam uu diiday maalintii labaad war islaam waa diiday maalintii saddexaad war islaam waa diiday raggii soo qafaashinay wuxuu ku yidhi waryaa ninkaa waddaan ma taqaanaa ninkaani waa humaamatu bnu ufaal tiir tiirarka masaajidada ka mid ay ku soo xireen waxaa loogu xiray muslimiintu qaabka u tukanayaan quruxdeeda inuu arko iyo say iskugu soo ururayaan qalbigiisu bal inuu debco shaqada meesha ka socoto maalintii dambaa nebigu ku soo baxay wuxuu yidhi maadaa cindaka yaa humaama war maxaa haysaa su yidhi cindii khayrun anigu waa roon habayidhi yaa maxamed laakiin in taqtul taqtul daa demi haddii ay dishid haddee nin dhiig laa dishi oo macnayaal badan baa lagu sheegay haddee nin rag ka dambeeyaa dishay waa lagu fasir haddaa iska kay fudhana nin abaal gudaa baa sii daysa wain tuncim waxay tuncim calaa shaka wain kunta turiidulmaal haddii la ii soo xortay xooladoonnimo xoola laga rabana iyo madaxfurasho fasal weydiiso tucda bihi meeshita waxaan doonnaan ku siinanaaye intaa rabti shee keliya nin odayu ahaayo qaabka loo hadlo aad u yaqaan nabi maalinta waa ka tegi maalintii dambe u yimi sidii oo kaleu yidhi maalintii dambe u yimi sidii oo kaleu yidhi maalintii saddexaad wuxuu yidhi maxaa haystaa soo yidhi cindii maa qultu laka horey warkii aan kugu sheegay war aan ahayn maayo kaasuu yidhi nebigu naga sii daayey waa la sii daayey geetimireed u dhow masaajidka nebigu tegey waa soo qubays masaajidkiiba ku soo noqday waa istaagay ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan wa anna muxammadan rasuulullahi bu waa ku dhawaaq laa ikraha fi diin wey mogti xornimuu rabaa inuu hawsha u galo markaasuu warkaan dambe dhihi doonaa hadda soo socda sheekada intaasa ka horeysa ilaa kutubta siiradaa lala socdaa walamaa ra'aa markuu arkay humaamatu haadihi lmucaamala sidaan quruxda badan oo loola dhaqmay ilaa islaamka waxa rabaa si qurux badan intaan u dhaqanno kuwa debadda ka joogaa inay soo galaan laakiin haddii si khaldan muslimiintu u dhaqmaan kuwa debadda ka joogaa waxay dhahayaan dadka muslimka sheeganaya masaan ah dee waxa aduu kusoo dadhana wax saxa ma awal baysan ahayn adaa waxaa la timi qaleef iyo balaayo iyo waxaan fiicnay markuu arkay si habdhaqanka wanaaggees lagula dhaqmay iyo wa haadihi lmakaarim makaarimtan ra'aa wuxuu arka min alcabadi cayaar inay ka mid tahay an yatbaca hawaa hawadiisa inuu raaco alle ilahay cayaar baa ku suganta cayaar baa haysaa buu yidhi hawadaada inaad daba gasho waa cayaar wayatruka uu ka tago diinan diin oo cimaaduhu tiirkiisuba almaxaamidu mahadin uu yahay maxaamid diin tiir tiirarkeeduba sidaan yihiin farajaca ilaa rasuulilah nebiga kusoo noqo sal sl wa aslama waa islaamay hayra mukrahin xawliya mid la dirqinayo kayrkiisa isagoo aan la dirqin ayuu soo noqday waxaan filayaa inuu xadiidku ahaa hameenkii hore intaasoo neefo ariga loo lis waa la dharjin waay ariga ariga nebiguna waa ari caano badan oo barakaysan markaa nebigu leeyahay markuu islaamayna hal neefo inta loo lisay neefkii labaad buu caanihiisa qaar reeb markaa kalena ma aqaan toddoba neefkii wax loo lisay intaas neef baa loo lisay markaasaa ilaa iimaankii baa galoo qalbigiisa nuur galo meesha wax kale awul ka buuxo adduunya doon qofka ahaa markaasa marka imaanaysa wey xadiidka ah qofka mu'minka ah qofka gaalka ah toddoba toddoba min dhicir buu wax ku wax ku cunaa qofka muuminkaana hal mid fii macan waaxid kaasna fii sabcati amcaa sadaa inay isaga la xidhiidhaan jecla maaqaan ka haysaa inuu meelaha ka qabanin kale ma fiirin ayib sidaa markay dhacday wakhaadaba rasuula nebigu kula hadlay biqowli wuxuu yidhi yaa muxamed wallaahi maa kaana ma ahayn cala alardi dhulka dushiisa min wejhin weji abqadu ilaya la iiga cara badan yahay min wejhika wejigaada weji aan ka nabcaa wejigaada ma jirin oo dhulka dul maraya faqad asbaxa wejhuka hadda wejigaada wuxuu noqday axaba alwujuuhi wejiyaashkan looga kalgacal badan yahay kullihaa dhammaanteed ilaya xaggay inta weji qof ku taal maanta wejigaadaan u jecla wejigii rasuulka calayhi salatu wasalaam ee qurxoonaa wallaahi maa kaana cala alardi min diinin abqad ilay diin looga cara badan yahay ma jirin min diinik faqad asbaxa hadda wuxuu ahaaday axabad diini kulli ilay inta diina isagaa hadda ugu jecla wallaahi maa kaana min beledin magaalo ma jirin abqada ilaya min beledika magaaladaada aan ka nabca faqad asbaxa hadda wuxuu noqday axabalbilaadi ilay fasura calayhi sala nabig ilahi waa lagu farxgeliyey kaiiran in badan biislaami ninkaa islaaminimadiis lianna min waraa'ihi ninkan waxaa gadaalkiisa ay ka dambeeya qooman oo yudiicuunahu taageersan reero oday u ahaa walamaa rajaca humaamatu markuu u noqday ilaa bilaadihi magaaladiisii magaalooyinkiisa mara bimakata magaalada makuu sii maray muctamiran xaaliya mid cumraysanaya markii horeba cumro u socday waa isagii nebiga la hadlayo yidhi nimankan ciidankaadaa anuu cumro u socday soo qabteen dee muslimna ma ahayn way iska cumraysan jireen gaalada markaasaa inta intuu islaamay buu hadda cumradiisii oo saxan baa la yidhi horay ugu sii soco makuu tegey wa adhara fiiha islaamihu maka hadduu tegana waa oday aan baqayna islaamnimadiisi buu sii daahiriyey fa araada qurayshin baa waxay damcday iidaahu inay dhibaan oo jir dilaan fadakaruu waxay sheegeen ixtiyaajahum baahidooda ay u qabaan lixubuubilyamaamati yamaamo raashinka ka yimaada allatii taasoo minhaa xaggeeda humaama ka soo jeedo fatarakuuhu waa ka tageen cabaas waa isaga ilaahan weydna garanay waddadaa soo madhaan ninkan baa degane wallaahi maxbad raashina idiin imaanay haddaa ninkan wax yeeshaan jidgooyo idinku samaynay waaye wamaca daalika faqad xalafa waa dhaartay huwa wuxuu ku dhaartay isagoo xataa ay iska daayeen dhibtii wuxuu ku dhaartay allah yursila inuusan u darayn ilayhim reer maka minal yamaamati yamaamo xaggeeda xaalu ka ahday xubuuban wax raashina xataa yuuminu ilahi nebiga ka rumeeyaan iyo ilaahay fajahaduu way dhibaatoodeen jiddan dhib jiddan dhab ahaan dhib baa ku dhacday nimanka raashinka buu ka joojiyey walam yarow maysan arag buddan kaaftoon min alistiqaafati inay soo magan galaan birasuulillahi nebi maxamed sal sl nebi inay kaalmo weydiisaan nebi allow ninkaa jidgooyada noo dhigay nagala hada adoo ku rumeeyey facaamalahum calayhi salaa slam nebi ilaahay wuxuu kula mucaamalooday bimaa jubila caleyhi wixii lagu dabeeceeyey nebiga oo min ashufqati shafaqati turid ah iyo waraxmati naxariisa wa arsala nebigu wuxuu u diray lihumaama fariin an yuciida calayhim inuu usoo celiyo nimankaa reer makaad maa shayga kaana hayatiihi mid u yimaada min oo min aqwaatil-yamaamati yamaamo raashinadeeda ah war raashinkii xaggii nooga imaan jiray iskaga soo fasax baa la yidhi aa cunaqabateynta ka da fa facala wuu sameeyey ilaa marka nebigi baa soo amray waqad kaana lihaada rajuli ninkaa waxa u ahaa ninka alkariimi wanaagsan alkariimi alasli dha asalkiisu wanaagsan yahay qadamun gomad raasikhatun ku rusuuqday fi lislaami caqiba wafaati rasuuli nebigu markuu dhintay calayhi salatu wasalaam ninkaani wuxuu muujiyey gomad aad islaamnimada ugu rusuuqday oo see ah xiinama irtadda markuu ridoobay akaru ahli bilaadihi magaalooyinkuu ka talin jiray iyo dalkoodii reer bani xaniifa badankoodii diinta markay ka baxeen ilaa musaylima meesha ka soo baxay nebinimo sheegtay isagu waxa weeyaan waa ku sugnaaday fa kaana weliba waxaa isagu yanhaa kii ka reebay qowmuhu qowmkiisa can itibaaci musaylimata musaylima inay raacaan war ninkaa hadaba boodinina been la weeyaane nebi maahayn wayaquulu lahum wuxuu ku dhihi jiray iyaakum idinka iyo waxaan idiin kala degayaa wa amran amarkaasoo mudliman mugdiya waray arrin mugdiya ha raacinina arin arrinkaasoo laa nuura fiiha aan nuur lahayn nuur iyo barako ma leh kaa ha raacinina dhihi jira wa innahu ninkaa arrinkaasina la shaqaa'un wa ahlu naarnima dhihi jiray katabahu llahu ilaahay ku dul qoray calaa man itabacahu ninkii raaca ninkaas ninkii raaca ahlu naarnimaa lagu dul qoro ilaa ninba baadil ku socdo nebinimo ku aaminay ayib sidaa markay dhacday wuxuu yidhi fa habata waxaa sugnaaday macahu maciisa kahiirun wax tiradii ka batay oo min qowmihi qoomkiisa in badan oo tolkiisa baa ninkii ka haray radia allahu canhu qaswatu bani lixyaan reer bani lixyaan duulaankoodii wey banu lixyaan hum uladiina waa kuwii qataluu dilay caasim binu haabit iyo wakhwaanihi walaalis iyo wakhwaanahu korri walaalihi saxaabigii tobanka nin loo dhiibay soo mahay qoladii dishay wey lixyaan iyo laxyaan labadaba akhrin ka dhaan hoos dhig iyo kordhig walam yazal rasuululahi nebi maxamed kama zuulin sala allahu calayhi wasalam xasiinan calayhim nebi maxamed inuu raggaa la laayay u tiiraaysan yahay mutashawiqan yaa xaalo nebigu jecel yahay lilqisaas inuu uga qisaaso min caduwihim cadowgooda xataa rabiici alawal min haadihi sana ilaa rabiiculawal oo sanadkaas laga soo gaaray fa amara asxaabahu asxaabtiisi wuxuu amray bitajah bit asxaabtiisii wuxuu amray bitajahuzi inay u diyaar garoobaan weerar walam yudhir nabigu ma daahirin diyaargarow iyo qababaalin nebigu ma daahirin maqsadahu meesha u socdo kamaa hiya caadatu sida awal caadadiisu ahaan jirta calayhi salatu wasalaam fii qaalibi lghazawaati duulaamada badankooda marka hore nebigu markuu duulayo meel meel dhifa wuxuu dhihi jiray inta badan markuu duulayo meesha u socdo waa sheegi jiray mar mar meel meel dhifa buusan sheegi jirin oo tani ka mid tahay waaye maxaa dhacay litucmaa in la qariyo alakhbaaru wararka can ilacdaa'i cadowyada warka cadow inuusan helin laga indha tiro litucma alakhbaaru wararka in laga indha tiro ya facamiyat calayhim lambaa wararka in laga indha tiro waa wallaa nebigu wuxuu tawilisiyey cala almadiinati ibna ummi maktuum saxaabigaasuu yidhaahdaa barasaabka ah madiina waa nacmo wasaara nebigu waa socday fii miatay raakibin laba boqol oo gaadiid saaran macahum waxaana macoodaha cishruuna farasan labaatan faras waa aad bay u hubaysan yihiin walam yazal kama zuulin saa'ira nebigu inuu soconayo xataa maqtala asxaabi rajiic asxaabu rajiic meeshii lagu laayey ceelkii ilaa laga tegey wataraxama calayhim nebigu waa u duceeyey waa u raxmad dalba wadacaa lahum waa u duceeyey waa u taraxumay waa u duceeyey walamaa samica bihi markay maqleen bihi nebiga banuu lixyaan ama laxyaan nimankaas markay maqleen nebi maxamed baa idin soo duldegay tafaraquu fi ljibaali buurahay ku kala carareen fa aqaama calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waa ku nagaaday bidiyaarihim daarahooda yowmayni laba maalmood yabcahu isagoo nabigu diraya asaraaya sahmo xagga soo saansha xagga fiirsha xagga ogaada falaa yajiduuna axadan qofna waa la waaye buuraa dhaladooda ka baxeen waa ka carareen wadanka nebigana beel biljidha markuu soo marayaa laga baqi jiray uma arsala bacda nebigu qayboo diro min asxaabihi ah liya-tuu inay tagaan cusfaan meesha cusfaan la dhaho taga xataa yaclama bihim ilaa kuwa cusfaantaga ay ka ogaanayaan ahlu maka ay ka ogaanayaan reer makaad ha ogaada in halkaan rag soo gaaray ciidane cusfaan taga meesha la yidhahdo laba laba marxale u jidhaa maka fa yudaakhiluhum oo galaangalo arrucba argagax reer makaad yaa wadnagariir ha ku dhacee fadahabuu way tageen ilaa kuraaci alkhamiim meesha la yidhaahdo ayay tageen qoladii la diray waa meel cusfaantii ah uma rajaca calayhi salaa slam nebigu wuxuu u noqday ila almadiina wa huwa yaquulu nebigu isagoo dhahaya aayibuuna naxnu hanagu aayibuuna oo ducada markaa safarka taa waa la akrisaa ka magaalada soo gelaysa aayibuuna kuwa soo noqdaana taa'ibuuna naxnu taa'ibuun waaye lirabbinaa xaamiduuna kuwa baanu nahay kuwa u mahadnaqaya lirabbinaa lirabbinaa waa u wada taalla aayibuuna lirabbina taa'ibuuna lirabbina xaamiduuna lirabbina acuudu billaahi ilaahay baan ka maangalay min wacfaa'i safari safarka dhibtoodkiisa wa ka'aabati lmunqalaq noqoshada yaa ka'aabkeeda iyo murugteeda iyo tiiraanyadeeda iyo wa suu'i lmandar eegmada teeda xun oo fil ahli walmaali haddaan noqonnana dadkii iyo duunyadii wax xun inaanan ku arag nebigu wuxuu ilaa afar iyo toban beri meelahaasoo maqnaa calayhi salaatu wasalaam wallahu subxana wa tacala aclam